Iskahorimaadka oo ka dhacay tuulada Goofgaduud Buuraay ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada milatariga dowladda federaalka kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kooxda al-shabaab oo weerarkadiisa ku soo qaaday waa berigii saaka deegaankaasi Goofgaduud in ka badan toban askari oo dhinacyada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadka waxaa sidoo kale jira tiro ku dhaawacmay dagaalkaasi goobjoogayaal Goofgaduud ku sugan ayaa xaqiijiyey in dagaalku uu ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxayna goobjoogayaasha sidoo kale xaqiijiyeen in muddo kooban ay go'aan ku-haynta fadhiisinka ciidamada dowladda la wareegeen kooxda al-shabaab ee halkaasi weerarka ku soo qaaday hase yeeshee guddoomiyaha deegaanka goofgaduud xasan buyow isaaq oo v o a la hadlay ayaa sheegay in kooxda shabaab looga itaalroonaaday dagaalka islamarkaana ay u suurtageli weysay inay gacanta ku dhigaan deegaanka goofgaduud alxamdulilah aad iyo aad aan ufaamahay nimankii nabadiidka saaki weer nagu soo qaadeen alxamdulilah waanu iska dhicini waa gartay marka khasaaraha dagaalka meesha ka dhashay khasaaraha waa jiraa dadaala kusoo sheegi doona dhimashada dhaawac guddoomiye wararka qaar waxay sheegayaan in fadhiisinkii ciidamada dowladda muddo kooban ay la wareegeen kooxda al-shabaab ee halkaasi weerar kusoo qaaday been waayo waxaas ciidanka dalka soomaaliyeed melinta lixlanaad ciidan iska filanaahay saaki nimanka dhawaamahan waa lagu warqabay ciidan fiicnaa la keenay marka alxamdulilah saakii dagaalka anta ka dhacay tvdanta ka dhacay nimaa gacantaana laga gaarsiiyey alxamdulilah si kastaba ha ahaatee xaaladda deegaanka goofgaduud buuraay ayaa haatan degan mana ahan markii ugu horreysay kooxda al-shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka goofgaduud mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo